gudoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland cabdirasaaq ismaan el shahdoon ayaa shir gudoomiyey kulan looga hadlayay adkeynta amniga oo lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bari kan magaalada boosaaso saraakiil iyo taliska ciidanka booliiska magaalada boosaaso cabdirasaaq cali cismaan el shahdoon gudoomiyaha gobolka bari ayaa warbaahinta ugu warbixiyey qodobada looga hadlayay kulankan iyo sidoo kale awaamiirta laga soo saaray maanta waxaa noo qabsoomay shirkii amniga gobolka bari ajandaha shirku wuxuu ahaa amniga magaalada boosaaso iyo amniga guud ahaan gobolka bari shirka amniga waxaa ka soo baxay maanta awaamiir awaamiirtaas waxay ku saabsan tahay marka amarka koowaad wuxuu yahay dadka sita hubka sharci darrada ah waa mamnuuc hub sharci darra ah in magaalada lala maro waxaa kale oo mamnuuca askari aan shaqo ku jirin inuu hub magaalada la maro awaamiirta hore baa loo bixiyey muddaa laga raystay waa soo noqnoqotay hadda maalmahan ramadaanka waa soo noqotay arrintaasu cid askari qof shacab ah askari aan shaqo ku jirin iyo qof shacab ah oo magaalada qore la mari karaa ama baastoolad la mari karaa ma jiro waa amarka koowaad amarka labaad khamradu waa reeban tahay maalmaha khamra magaalada ku soo badatay khamro ciddii lagu qabto xabsiga aadaysa iyadu amarka saddexaad dhallinyaro waxaa ku soo kordhnay magaalada boosaaso maalmahaan hubaysan xaafad xaafad bay u dagaalamayaan dhallinyarada waxaan u sheegaynaa iyo waalidiinta magaaladu nabad weeye reer puntland ama reer boosaaso maanta isku dhinac bay u jeedaan uma baahnin wax magaalada gudaheeda khalkhalina kaga sameeya waxaan u arkaynaa nin dhallinyaro ah ama gruub dhallinyaro ah oo hubaysan oo laba xaafadood isugu duulaya ama magaalada khalkhal gelinaya amnigeeda ama ciidanka ammaanku shaqada ka wadi waayeen ciddaasu inay argagixisada la shaqayso baan u arkaynaa intaasu ku saabsanaa shirka maantay kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo adkeyn lahaa amniga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari